habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal jimco wanaagsan bisha februari waa toddoba iyo labaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labaiyo labaatanka mitirban waxaa kalood naga dhegaysan kartaan f m yada magaalooyinka hargeysa nairobi iyo jabuuti idaacadaha galabnimo ama idaacaddeenna fiidnimo dhegaystayaal waxaa idiin daadhahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo falastiin axmed iimaan
dagaalku wuxuu u dhexeeyey ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa shabaab meeshii dagaal ka dhaco horta kasaar wuu jiraa marka haddana inta aan ogahay dhinaca qolooyinka shabaabku aan nafteeda waxaan arkay sideed iyo toban oo kasaare ah
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada waajid xasan aadan cali gardhuub oo ka warramaya dagaalo maanta ka dhacay deegaanka ceelbaar ee gobolka bakool waraysi ayaannu idinka haynaa waxa weeye shiikha waxaan rabaa inaan ku booriyo inuu garto boosishinka uu joogo iyo dadka tirada la-ega u imaanahayo inuu ka faa'iidaysto inuuinuuna saas u hadlin fatiga inuu hoggaan ka qabto oo wax fiican u sheego arrinta unitiga lagu celcelinaya ayaa inaga khaldan haddaan doonayna inaan isku wada mid isu ulabisano iskusu u fikirno iskusi u hadalno isku wax wada doonno midnimo ma noqon karto cododkaasina waxay qayb ka yihiin qaybtii labaad ee barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aad goor dhow dhegaysan doontaan qodobada kale ead maqli doontaanna waxaa ka mid a xaaladda cudurka jadeecada ee magaalada beledweyne iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya nicholas kay ayaa soo dhoweeyey sii deynta afar ka mid a shaqaalaha markabka f v barantili labiyo toban shaqaalahan ayaa la sii daayey shan iyo labaatankii bisha waxaana la afduubtay siddeed iyo tobankii abril labadii kun iyo tobankii waana muddadii ugu dheereed ee ay burcadbadeeda soomaaliyeed afduub u haystaan shaqaale markab shaqaalahan afarta ah ee la sii daayey ayaa dhammaantood u dhashay dalka tailand waxaana kooxdii haysatay ay ku wareejiyeen mas-uuliyiinta maamulka galmudug ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya nicholas kay ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa waxa uu ku sheegay inuu ku faraxsan yahay la haystayaashaasi ugu muddada dheeraa in la sii daayey ergeyga qaramada midoobey ayaa dhinaca kale ku baaqay in la sii daayo la haystayaal kale oo tiradoodu ay tahay lix iyo labaatan qof oo saarnaa markab kale oo lagu magacaabo f v naham
wafdi ka socda dalka kuuba ayaa jimcaha maanta ah xarunta wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka u tegi doona wadahadallo ku aadan soo nooleynta xiriirka diblomaasiyaed ee u dhexeeya iyaga iyo maraykanka markii u horreysay tan iyo sanadkii kun sagaal boqol kow iyo lixdankii dadaalka lagu soo nooleynayo xiriirka u dhexeeya maraykanka iyo kuuba ayaa qayb ka ah taladii ka timid madaxweyne baraag obama laba bilood ka hor ee lagu markaasi dhammeynayo cunaqabateynta xagga ganacsiga ee ka dhankaa wadankaasi sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in kulanka jimcaha diiradda lagu saarayay waxaa loo baahan yahay in laga yeelo furista safaaradda washington iyo havana sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagalka ah madaxweynaha ukraine petro boroshenko ayaa sheegay in ciidamada dalkiisu ay diyaar u yihiin inay hubkooda culus kala soo baxaan bariga ukraine hase haatee waxa uu tilmaamay in jabahadaha gacansaarka lale ruushku ayna weli u hogaansamin xabajoojinta labada dhinac la dhex dhigay horaantii bishan ciidamada ukraine ayaa bilaabay inay hubka artilariga culus kala soo baxaan aagga hore ee dagaalka gaar ahaan magaalada debalatsiv tallaabadan ayaa timid iyada oo ay korka kala socdaan goobjoogayaal ka socda midooda yurub oo korka kala soconaya xabajoojinta dhex martay ciidamada ukraine iyo mucaaradka taageersan ruushka dhinaca kalena afhayeen u hadlay milatariga ukraine ayaa sheegay in saddex askari laga dilay toddoba kalena la dhaawacay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrof ayaa isaguna sheegay inay u muuqato in hubkii cuslaa intiisa badan laga saaray gobolada ay xiisaduhu ka taagan yihiin ee bariga ukraine wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa ku baaqay in la hirgeliyo qodobada kale ee heshiiska labada dhinac hore u gaareen kuwaasi oo ay ka mid tahay in jid loo furo gargaarka iyo hay-adaha samafalka maxkamadda dembiyada caalamiga ah ayaa difaacday sii deynta hogaamiyihii maleeshiyaadka congo mathie nagujolo laba sano kadib markii lagu waayay dembi dagaal iyo mid ka dhana bani aadanimada intaba saddex meelood oo laba xubnihii maxkamadda ee fadhigeedu uu yahay magaalada heeg ayaa diiday jimcahan raacfaan ka yimid dacwad oogayaasha oo doonaya in dib loo qaado dacwadda najonjolo ayaa loo haystay xiriirkii uu ku lahaa xasuuqii labadii kun iyo saddexda ka dhacay magaalo ku taalla bariga congo taasoo ay ku dhinteen laba boqol oo qof qaar ka mid a dadkaasii dhintay ayaa lagu dila baangado dacwad oogayaasha ayaa ku eedeeyey nagujolo in uu caruur askareeyey dagaal toos ahna uu u geystay dad rayid ah iyo in dadkii isaga ka amar qaadanaya ay geysteen xadgudubyo isugu jira dil kufsi iyo weliba addoonsi qasab ah
halkaad degeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington wararka ka imanaya deegaanka ceelbaar oo u dhexeeya degmooyinka waajid iyo buurdhuxunleh ee gobolka bakool ayay maanta ka dhaceen dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa ururka al-shabaab mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in khasaare culus ay gaadhsiiyeen dhinaca al-shabaab balse ilaa haatan ma jiraan warar madax bannaan oo tirokoob saxa ka bixinaya dhimashada uu sababay dagaalkan ismaaciil xuseen farjar ayaa dagaalkan ka waraystay guddoomiyaha degmada waajid xasan aadan cali gardhuub
awalada dagaalka waxaa ka dhacay wuxuu ka dhacay meel ceelbaar la yidhaahdo waajid iyo buurnun la udhexaysaa ka dhacay walaal n dagaalku yuu u dhexeeyey dagaalku wuxuu udhexeeyey ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa shabaabka khasaare intee leeg baa ka dhashay ee walaala kolley meeshii dagaal ka dhaco horta kasaar wuu jiraa marka haddana inta aan ogahay dhinaca malooyinka shabaabku aan nafteeda waxaan arkay siddeed iyo toban nin oo kasaare ah macnaha siddeed iyo toban qof oo dhimasho aad aragtay adigu ha si fiican si fiican oo labada dhinac isugu jira mise dhinac gaara ah dhinaca golooyinka naga soo horjeeday oo shabaabka ciidamada dowladda imsa ayaga ka dhintay ciidamada soomaaliya waxaa ka dhaawacmay lix ruux afarna way ka dhinteen laakiin miyaanay u yar muuqan meel aad leedahay dagaal baa ka dhacay welibana saa u culus welibana aad leedahay siddeed iyo toban qof inta aad sheegtay ayaan al-shabaab ka dilay markaad leedahay dhaawacba xaggan in dhinaciina aad qarinaysaan khasaaradiin soo gaadhay adeer dagaal ma qarsoomo adna waa og tahay mana qaranayno anaku waa sida walaal idinku cid aad garanaysaan oo ka tirsanaa maga- een, ururka al-shabaab oo dagaalka ku disheen oo madaxdiisa ka mid ahaa walaal ani hadda baa ma sheegi karo nin sarkaala ma aanu arkin laakiinse waa la sheegayay laakiin askar badan baa ka dhimatay ma garan qof sarkaale oo aan garanayo ma ma- ma arkin ani laakiin askartoodii badnaa oo dhimatay anaab arkay laakiin qof sarkaale kuma aan arkin xaaladii deegaankan dagaalladu ka dhaceen hadda maxaad ku sifayn kartaa meeshii dagaalka ka dhaca horta weerarka anakaa qaadnay waajib waxay jirtay shan iyo toban- shan iyo toban kilomitr kolley ciidamada ciidamada soomaaliya markii hore way la wareegeen ayagaa gacanta ku dhigay ku dhigay waa qabsadeen markii dambena waa kasoo baxeen walaal marka haatan gacanta wuxuu ugu jiraa ururka al-shabaab halkii dagaalku ka dhacay saasaan u fahmay hadalkaaga maya maya maya maya ayaku way ka carareen way ka carareen ilaa waxay u carareen tuulooyinkii oo meesha ka agdhowa Een, deegaanka ayaa gacanta ku hayaa xilligan hadda kan cid gacanta ku haysa ma laha anaguna waa kasoo laabanay ayaguna markii hore markii hore ay ka carareen walaal Een, laakiin dhegeystayaashu waxay isweydiin karaan haddiiba aad khasaaraha intaa laga gaadhsiiseen oo ilaa siddeed iyo toban qof aad sheegtay inaad ka disheen een, waxa keenaya inaad haddana ka soo baxdaan oo meeshii gacanta ku hayn kari weydaan walaal markii hore inaan qabsano ma aadin ayagaa joogay kutalagalkan waxa ahaa wuxuu ahaa inaan weerarno oo aan kala xirno ujeedkaana iyo kutalagalkaana saas waa walaal marka idinku uma idin weerarin inaad meesha qabsataan baad hadalkaa ka fahmayaa ee waxaad u weerarteen oo keliya inaad meeshan ka ka kaxaysaan ha ha saasaan u weerarnay ha walaal
guddoomiyaha degmada waajid xasan aadan cali gardhuub oo khadka telefoonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar halkaad kala socoteenna waa v o a
mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ayaa qabqabtay dad badan oo lala xiriirinayo weerar xale lagu qaaday guriga guddoomiyaha gobolka bari cabdisamed maxamed gallan oo uu ku dhintay hal qof oo ahaa ilaalada guriga shir jaraa-id oo uu maanta guddoomiyaha bari ku qabtay magaalada boosaaso ayuu ku sheegay inaanu ka hor dhacaynin baaritaanka socda wariyaha magaalada boosaaso ee v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixinta noo soo dirtay weerarkan xalay fiidnimadii lagu qaaday aqalka uu magaalada boosaaso ka degan yahay guddoomiyaha gobolka bari cabdisamed maxamed galan ayaa waxaa ku dhintay hal askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay kadib markii dablay hubaysani ay guriga guddoomiyaha ku weerareen bam gacmeed iyo rasaasta ka dhacda qoryaha fudud waxaana muddo kooban ka socday afaafka hore ee guriga guddoomiyaha rasaas dhex martay ilaalada guddoomiyaha iyo kooxda weerarka soo qaaday inkastoo guddoomiyuhu uusan xilligaa ku sugnayn guriga wax yar ka horna uu ka baxay shir jaraa-id oo uu saaka barqanimadii guddoomiyuhu uu ku qabtay xarunta gobolka bari ee magaalada boosaaso ayuu kaga waramay khasaaraha weerarka iyo sida uu ku bilowday waxaa laga soo weeraray xarunta deegaanka ii ahayd laba jiho jihada qorax ka soo baxa ah iyo jihada qorax dhaca labada dhinacba waa laga soo weeraray waxaana lagu soo weeraray weerar isugu jiray rasaas ka dhacaysay qoryaha fudud iyo baastoolado iyo bambooyinka gacanta laga tuuro oo isugu jiray kuwa difaaca ah iyo kuwa weerarkaba isugu jiray ciidankii markaa halkaa joogay ammaanka u qaabilsanaa xarunta aada iyo aad bay u dagaalameen waxa ay ku guulaysteen in ay u diidaan inay gudaha usoo galaan deblaydii halkaa soo weerartay waxa ay ku guulaysteen inay dib u celiyaan khasaarihii halkaa ka dhacay oo gaaray ciidankii ammaanka sugayay xarunta hoyga ii ahayd waxa ay ahayd allaha u naxariistee kormeere labaad cali axmed xasan oo halkaa ku shahiiday iyo xidigle cabdi saruur ciise oo isagana halkaa ku dhaawacmay khasaaraha nafta ah ee halkaa ka dhacday intaasuu ahaa khasaare maadi ah oo aan weyneyn oo meesha ka dhacayna waa uu jiray oo sahlan guddoomiyaha ayaa shirkan jaraa-id ku sheegay inay baxsadeen dablaydii weerarka soo qaaday howlgal ay ciidamadu sameeyeenna lagu soo qabtay dad badan oo baarisi ay ku socoto kii weerarka ahaa waxa ay ka baxsadeen markii weerarku dhacay goobta dabagal ay sameeyeen ciidamadii ammaanka sugayay halkaa ku sugnaa iyo ciidamadii gurmadka ahaa ee u yimi aagii oo dhan markii ay xereen kadib cid allaale iyo ciddii looga shakiyey inay weerarka lug ku yeelan karaan ciidanka ammaanku gacantay ku dhigeen su-aalaana la weydiinayaa ilaa hadeer ciidanka ammaanka gacanta ku haya guddoomiyaha gobolka bari cabdisamed maxamed galan ayaan si cad farta ugu fiiqin cidda weerarka soo qaaday waxaase uu ku tilmaamay dad ka soo horjeeda nabadda iyo horumarka puntland annagu cid kasta oo isku dayda inay amni xumo ama falal argagixiso ka geysato gayaanka puntland annagu waxaanu u aqoonsanaynaa inay yihiin dad nabadiid ah oo aan raalli ka ahayn horumarka iyo wanaagga iyo nabadda taalla puntland marka idinkoo aada u mahadsan ha igu dirqanina inaan idhaahdo xog aan dhammaystirnayn in aan hor dhaco ha igu dirqinina waxaan rajaynayaa inaa ila qaadataan marka ay dhammaystirmato xogtaa oo sawirku uu dhammaystirmo markaasaanu waxaanu rajaynaynaa annagoo aan cidna dulminayn cidda ay tahay iyo sida uu u dhacay falku isagoo dhammaystiran in laamaha amnigu ay ka hadla gaashaanla dhexe axmed yuusuf muuse taliya ku-xigeenka qeybta booliiska gobolka bari ahna kursimaha taliyaha qeybta gobolka bari oo ka hadlay shirkan jaraa-id ayaa sheegay in ciidamada booliiska gobolka bari ay xalay habeennimadii howlgallo ka sameeyeen qaar ka mid a xaafadaha magaalada boosaaso islamarkaasna ay soo qabteen dad ka badan boqol qof baarisina ay ku socoto faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
dhegaystayaal waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af soomaaliga waxaannu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiinna jooga u k aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay si aad haddaba laanta af soomaaliga ee v o a u dhegaysataan fadlan gudaha u k waxa aad ka wacdaan nambarka eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed haddii aan ku cesho waa eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed haatanna galmudug shaqaale markab oo u dhashay dalka tailan tiradooduna ay tahay afar ayaa shalay laga dhoofiyey magaalada gaalkacyo kadib markii maamulka galmudug iyo qaramada midoobay ay ka wada shaqeeyeen sii deynta shaqaalahaasi oo muddo dheer ay dad burcadbadeedihii halkaasi ku haysteen deegaanada xeebaha ee gobolada dhexe saare cidla nuur ayaa sii deynta shaqaalahan ka wareysatay cabdilqaadir cali qalabxoor oo ah wasiirka kalluumaysiga ee maamulka galmudug saaray aad baad umaqsan tahay afar qof oo tailandays ah oo saddex sano lagu haystay meesha la yidhaahdo garacad hal sano iyo toban biloodna lagu haystay camaara loo soo wareejiyey ayaa daraad noo suurta gashay in aan gacanta galmudug ay kusoo wareegaan waxaa arrinkaa ka shaqaynayay oo qaabka dadkaas in lagu soo wareeg ka shaqaynayay hay-adda la yidhaahdo u n o d c waxyaabaha aada maaragtay runtii caawiyagu noogu riday waxay ahayd markii gacanteeda ay kusoo wareegeen oo aan ninkii kabtanka ahaa taleefonka u dhiibno oo fabalkiisi la hadlayay ayuu la ooyay farxad iyo isagoo dabcan xasuustay xasuusnaa waktiyo badan oo uu soo maro uu gacanta balcadbeeeda ku jiray marka ilaahay mahadii afartaa shalay ayay garoonka oshaka international airport gaalkacyo ay ka dhoofeen diyaarad khaasta oo ay lahayd u n o d c ay maaragtay wateen ayaa lagu qaaday nairobi baa loo sii dhoofinayay deedna waxaa loo sii qaaday thailand waxaa la socday oo kale madaxa u n o d c ga uqaybsanaha safiirka kenya u fadhiya dalka thailand ayaa isaguna la socday wafdigaas dadkan waxaa la sheegay markii hore ee markabka la qabsaday inay tiradoodu ahayd afar iyo labaatan hadda waxaad ii sheegtay in afar kamida la sii daayay labaatankii kale xaggay qabteen
ma garan karo xaqiiqadooda siday ahaayeen laakiin afartan baa lala soo goostay dhinaca garacad oo network ka dhexeeya burcadbadeeda ayay dhinacaas waxay loo soo gudbeen baxdo oo garacad ay kala yimaadeen hal sano iyo toban bilood muddo ah ayaa markaa lagu haystay meesha la yidhaahdo camaara annagu runtii shalay daraad markaanu soo furanaynay galabkii shil baanu runtii la kulnay ood garanaysaa burcad iyo hawlaheed rasaaseyn baa ka dhacday laakin alxamdulilahi cidina nagama dhiman dadkii masaakiinta ahaana gacan nabada ayay kusoo wareegeen sidee u dhacday marka arrintaasi runtii de markaana goobta tagnay dad badan baanu ahayn bawr badan baan wadanay iyaguna waxbay waxay de dabcan kala shaki baa yimid iyo kala cabsi ah in maaragtay de un kolley kala shaki baa yimid kala shakigaas baa rasaasbay ku dhacday alxamdulilahi nin un baa ku dhaawacmay laakiin inta dadka kale waxma gaarin labada dhinacba ha labada dhinac nin un baa dhaawacmay marka wax kalena ma intaan baa kasaaru ahaa howlgalkaasi aa kusoo furateen ee aad dadkan kaga soo saarteen gacanta burcadbadeeda siduu idinku dhashay ma go-aan maamulka galmudug gaadhay bay ahayd mise cid kalaa idinka soo dalbatay hawsha waxaa waday oo ka shaqaynayay in dadkaas ay gacanta kusoo wareegaan nabadda ah hay-adda la u n o d c baa hawshaa waday annagu waxaan ahayn hadka galmudug ahaan fududeeyayaal baan ahayn ballamaha iyo waktiga iyo meesha iyo waxa ayagaa ka shaqaynayay annagu laakiin fudeeyayaashaas baan ahayn oo aan u qaadanay runtii arrintaa riskiga ah amase khatarta ahayd inaa dadkaas masaakiintaha ay gacanteeda nabadda kusoo wareegaan waan garta marka dadkaba madax furashaa lagu sii daayey mise waan waan kalaa timi annaga intaan ognahay wax madax furashaa ma ogin kaliya hawsheeniina dabcan sidaan kuu sheegay waxay ahayd waxaan ahayn fudeeyayaal baan annagu ahayn waa tay marka halkay degan yihiin iminka burcadbadeedaasi dadka afduubka ku haysatay runtii dee waa waa waa waxa weye farxadkii u dambeeyay burcadbeednimada meel camaaro lahaada ayay ku haysteen waxaan aaminsanahay hadda wixii ka dambeeya inay burcadi sidaas ay hawshooda ku dhamaanayso waa tay dadkan markaa bal iiga waran ma wada rag bay ahaayeen mise dumar baa ku jiray afartan qof ee lasii daayay
afar raga bay ahaayeen kabtankii injineerkii markabka iyo laba crew bay ahaayeen marka mid kamida crewga ayaa mentally maanaa wax yaro madaxiyan ayuu wax yaro xanuun ayuu xanuunsanaa runtii markaan u tegaynay iyo markii dambe hotelka aan keenana isbedel baa ku yimid markii hore aan aan meesha ugu tagnay sababtali wuxuu ahaa qof aan hadlayn marxalada uu ku jiran aan dareensanayn hotelkii markaan keenay oo uu mayrtay oo de maaragtay cunto la siiyey dharkii laga bedelay ninkii waa isbedelay waa hadlay wuxuu yidhi xagee baan joognaa walow uusan af badan ku hadlayn soomaaliga ayay ereri ka garanayeen luqad kale kuma ay hadlayn marka wuxuu yidhi qofkii caafimaad ahaan buu isbedelay marka ninkii loo loo aqoonsanaa inuu nin waalan yahay runtii oo madaxiyan u waalnaa wuu ka fiicnaada sidii hore oo intii hoteelka uu joogay isbedel baa ku yimid fursadda anoo ka faa'iidaysanhaya wiilashii la marixabaadiyey oo yaryarka ahaa ee ee inta badaha laga qabtay lagu xirxiray dunidaas meelo kamida sida hindiya iyo seychelles iyo cumaan waxaan ku talin lahaa ama se aan codsanaynaa internationally iyo soomaali ahaanba in dadkaas xorriyaddooda dibdib la siiyo maadaama ay ahaayeen dhalinyaro la marin xabaabiyo markii hore haddana maadaama burxobeednimada ay suushay
wasiirka kalluumaysiga ee maamulka galmudug cabdiqaadir cali qalab xoor oo khadka telefoonka ugu waramayey sahre ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa v o a
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington mas-uuliyiinta caafimaadka ee magaalada beledweyne ayaa sheegay inuu sii faafayo cudurka jadeecada oo ilaa hadda haya dad badan doctor axmed maxamed khaliif agaasimaha cisbitaalka beledweyne ayaa faafista cudurkan uga waramay waryaheena ibraahim xasan daandurey wallahi run ahaantii waa jiraa cudurka jadeecada magaaladeena ama gobolkan iiraan uu ka dilaacay ilaa bishii december laga soo bilaabo ilaa bishan febraayo weli waa ka jiraa magaalada iyo nawaaxigeeda iyo gobolka intiisa kale bukaano badan ayaa naloo keenay bishii hore haddaan soo qaato labaatan iyo afar bukaan ayaa cudurka jadeecada oo communicationkiisa ama raadka u reebo oo sida maaragtay neef mareenka oo cudurada ku reeba iyo dhalacaanta ayaan kaga daaweynay isbitaalka waa gartay ma jiraa bukaan cusub oo hadda cusbitaalka aad ku haysaan hadda waxaa jiifo saacadan aan kula hadlayo waktiga aan kula hadlayo bukaan waxaa jiifo labo laba cunug ayaa jiifo labadaasoo cunug oo laga keenay magaalada dhankeeda galbeed culwadaaj waxaa kaloo jiro bukaanada jiifo keliya oo isbitaalka la keeno maahana in guryaha lagu daaweynayo baraafidyada lagu daaweynayo halkaa guryaha lagu hayo oo dabeecada ay ka jirto gobolka oo dhan si baaxad leh ilaa mokori ilaa maxaas ilaa halgan kolley dhulkaas ay laga keenayo bukaanada ilaa beergid marka meelo deegaano badan ayaa laga keenaa dadka dabeecadii ku dhacday horta marka hore cudurkan jadeecada misriska waxaa keena virus sidaa darteed ma laha wax daaweyn aha oo maaragtay lagu daaweeyo balse cudurka virus oo keena wuxuu reebaa raalidu wuxuu ku reebaa communication ama qaybta neefmareenka markii ay maarata cudurkii uu saameyn ku yeeshay qofkii sidiisi uusan maaragtay neefmareenka uuna dhibaato uga gaarsiinin oo ayna maaragtay neefta ku xirmin inuu dehydrate noqono qofka ma la siiyo fruish ama mataqaana la siiyo solutiono iyo in laga daaweeyo indhala-aanta cudurka keeno marka communicationkaas dambe ayaa laga daaweeyaa mooya cudurka wuxuu u baahan yahay marka ugu horeysa waa lagu daaweyn karaa oo looga hortegi karaa in la siiyo maaragtay daawo talaal la siiyo oo aan maaragtay daawo kale uusan lahayn daawadiisa waa preventive oo talaal wey marka talaalka ma ka jiraa hadda gobolka hiiraan runtii gobolka hiiraan talaalku aad buu u yaryahay maadaama aksiska ama meelaha aan la gaari karin tuulooyinkii gobolka iyo degmooyinkii qaarkood aan la tegi karin marka si baaxad leh ayaa maarata cudurka uu socdaa marka sidaas waxaana u sababa inaan la tegi karin meel walba oo la gaarsiin karin talaalka iyo talaalka laftiisa oo yar oo maarata ku yar maaragtay gobolka marka maadaama aad tahay agaasimaha cusbitaalka weyn ee magaalada beledweyne maxaad usoo jeedinaysaa dadka reer hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne oo aad isleedahay maaragtay waa uga hortegi karayaan cudurkaasi jadeecadaha inuu si aad ah uu faraha uga sii baxo una fido waxaan usoo jeedinaa cudurka jadeecada maadaama ay dadka qaarkiis waxyaaba aan jirin oo khuraafaad aaminsan yihiin oo ay qabaan in haddii jadeecada ay ku dhacdo qofka inaan la daaweyn inaan maaragtay meel kulu la geeyo ama meel qabo aan la dhigin in maarata waxyaaba sidaas oo kaleento oo qaladaada lagu sameeyo in dadka maarata ilmaha jadeecada kaga dhacaan in markiiba isbitaalka lasoo gaaraan si maarata ilmahaas cudurkii uusan communicationkiisa ama raad reebkiisa dambe uusan aada iyo aada u saameyn cunuga mataqaana uu dhibaato ugu noqon oo marka dambena sababto inuu udhinto cunuga cudurka jadeecada waayahay cusbitaalka ma hayaa isaga daawada talaalka oo ku filan haddii bukaan la keeno in lagu tallaalo isbitalka ilmaha soo gaara haatan talaalka waa la talaalaa talaalka jadeecada wuu noo yaalaa dawlo ajaa wax yar ka helnay laakiin talaal oo hadda isbitaalka intaan qaadno cambaign ama ololo talaal la qaado oo meel kale la gaarsiin kara ma aha oo hadda magaalada gobolkii waa baaxad weyn yahay dowlo badanaa ku wareegsan marka intaasoo dhan cudurka waa u gudbi karaa maadaama cudurka cudurka waa virus u dhali kaasi waxau ahaa agaasimaha cisbitaalka beledweyne doctor axmed maxamed khaliif oo u warramayay waryaheena ibraahim xasan daandure
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan qaybtii labaad ee barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan inala socodsiinayo haaruun macruuf
kusoo dhowaada dhegaystayaal qaybtii labaad ee barnaamijka faaqidaada toddobaadka toddobaad ka hor ururka al-shabaab magaalada muqdisho waxay ka geysteen qaraxyo ay ku hoobteen dad ku dhow soddon qof waxayna ku hanjabeen inay sii wadayaan weerarradaasi maalintii xigtayna al-shabaab waxay soo saartay filim cusub oo ay ku faahfaahinayaan weerarkii ka dhacay suuqa westigeeda ee magaalada nairobi bishii sebteembar sannadkii labada kun iyo saddexiyo tobanka waxayna ku hanjabeen in weeraro noocaas ay ka geysanayaan suuqyada waaweyn ee caalamka oo ay ka mid yihiin kuwa ku yaala dalkan maraykanka kanada iyo weliba britain haddaba arrintani sidee ayay u saamayn kartaa bulshada soomaalida maxaase la gudboon bulshada inay sameeyaan si ay isugu duubnaadaan waa mawduuca qaybta labaad ee barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana igala qayb gelaya sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarulhijra cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mid ah hogaamiyaasha dhallinyarada soomaalida ee gobolka minnesota doctor xuseen warsame cigaal iyo mukhtaar yuusuf oo iyaguna ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida ee gobolka minnesota dhammaantoodna waxay joogaan gobolka minnesota okay hadalka ugu horeeya haddaan ku horeeyo doctor xuseen warsame cigaal xalku muxuu yahay oo bulshada soomaaliyeed iyo mujtamaca ay la nooshahayba nabadgelyo iyo ay ugu wada noolaan karaan wixii dee danahooda iyo naftooda wax u dhimayana ay uga badbaadi karaan maxay tahay bulshadu inay qaado xilligan halku waxa weeye bulshadu inay midowdo horta kow oo iska dayso maanta waxa caawa waxa halkaa ku shirahaya community reehebel berina xagga waxaa ku shiraya reer puntland saa dambana xagga waxaa ku shiraya beesha reehebel inay joojisaan way oo waxay meesha waddankoodii kusoo gubeen oo ay dhaqankoodii ku baabi'iyeen oo ay mataqaanaa ay sababeen waxaan oo kale inay abuurmaana ka sheekaysiyaan oo ay noqdaan one unit oo ay ogaadaan inay safe yihiin ay dad walaalaha yihiin oo weliba haddana cadamyo badan oo doonaya inay bahdaan oo diin ku nacahaya oo midab ku nacahaya oo dhaqan ku nacahaya oo inuu foran yahay ku nacahaya oo u haysta inay ku nool inay kuwataan taxiga in laga gooyo aaminsan waxyaalahaasu badan baa jira marka waxaa loo baahan yahay inay soomaalidu si reala u sheegto oo ay community reala samaysato oo dad wax garanaya soomaaliya oo hierarchy loo dhiibo oo qolyaha weliba qolyaha diinta ayaan aada u dhaliilhayaa oo arrintaas aada uga jiifa oo mid waliba meelkan oo mataqaanaa meel iyo xoogaa ka samaystay oo aan runtii wada sheekh iga raali ahow oo aan ognahay inay taa joojiyaan horta waa kow labo waxaan loo baahan yahay number two inaan wax naloo yeeran annaga waxaan aaminsanahay inaan caqliga ka xisaabtano ku fakerno maalin walba meel durbaanood wiilo labaatan ahaa tegay wariyayihii wiilasha tegay maxay u tageen maxaa sababa inay tagaan in la isweydiiyo why sheikhu haddeer wuxuu sheegay dictatorada ka jirayda mas-uuliyiinta wadamada yaa dictatorada meesha ku haya sacuudiga yaa ku haya kula ta meesha ninka la yihahdo meesha la yihahdo jordan wiilka haysta yaa meesha ku haya aan isweydiino kuwait yaa ku haya baxrain yaa ku haya waxaa ku haya wadankeena taxigan geenaa lagu hayaa meesha lagu biilaa dadka si loo socodsiiyo siyaasad muslimka bahdilaysa oo muslimka ka dhigaysa wax dugaaga oo abuuraysa in dadka aan sida fiican u fikerayn ay wax noqdaan marka inaan waxyaa waa very complex issue weye inaan fahmno oo analyze garayno dawladeennana aan aan influence ku yeelano iyo mataqaanaa state senatoreska iyo mataqaanaa house of reps dadka ah iyo kuwa loo kaaltaaba inaan la shirno oo la yeelano influence ku yeelano oo idhaahno waxyaala annagana waddankeenan maraykana dib u keenaya xaggana qarribahaya aan joojino siyaasadan ah ama af soomaaliga waxa lagu yihahda maqaafka qaad waxa lagu yihahda csm game yacni gamekiiba loo haysto inaan lagu wada guuleysan karin waa in qof guuleysta aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay mukhtaar yuusuf waxay la tahay haddii aynu si guud uga hadallo oo aynu ka hadallo soomaalida meel kasta ay joogtahay maxaa laga qaban karaa arrimahan dhalinyaradan iyo mataqaanaa nimankan argixisada ahi maxaa laga qaban karaa waxay la tahay horta waa inay jiraan wada shaqayn bulshada soomaaliyeed in ay heshiiso soomaalidu sidii ay dagaaladii sokeeye u dhaceen hadday noqonto kuwa africa jooga iyo hadday noqonto kuwa dibadda joogay dad heshiis ah ma aha heshiis la-aantaasi waxay keentay kala qoqobnaan bulshadu sida hadda uu sheegay doctoorku hadda uu sheegay ee ah in qoys walba meel ku shiraayo waxaa keenaysa dadkii waxaad moodaa weli inay jiraan arrimihii sokeeyey colaadii sokeeyey inay weli ay qayb ka tahay laga faa'iidaysan karo marka in shaatiyo badan la isu xiran karo oo iyada oo laleeyahay ama shabaab ah xaggan sameeye ama xaggan arrintaas waxaa loo baahanya in horta qalbi furaan isku xidhnaan midnimo oo walaatinimo ala abuuro kow in markii qurbaha la joogo kale dadka elriska ah iyo dadka scholariska ah iyo dadka parentska waalidka ah waalidka iyo dadka waa yani odayaasha ah iyo imaamyada masaajidada iyo hay-adaha nabadgelyadu inay wada shaqeeyaan hadda eh, waxaan joognaa eh, eh, minnesota waxaad moodaa dadka eh, in uu u dhexeeyo inaan wada shaqeyn fiican jirin maalin libat washington qolyaa tegay eh, runtii reer minnesota Eh, waxaad moodaa self name dad un loo yaryar inay iska ahaayeen waaye aad baad Eh, mahadsantays waxaan u baahannahay marka adoo iga ku darayo soo koob inay inay jirto in la abuuro guddi isku dhafa oo masaajidada iyo community-ga qaybaheeda kala duwan iyo community-da soomaalidu inay noqoto dad eh, proactive ah yani dad firfircoon ee si looga hortago dhalinyaradan yani eh, drop outka iskuolka noqonaysa ee jirka taagan ama gaangiska galaya ama way tagan laleeyahay loona abuuro programyo waxbarasho ah oo after school programs ah ama youth engagements noqda waxyaabaha noocaasa ayaa u baahan in wax laga qabto aad baad mahadsantahay cabdiraxmaan mukhtaar soo koob eh, xalku muxuu yahay wallahi een haruun een xalku wuxuu yahay horta een arrintan waa arrin saan sheegayba ma aha arrin soomaali keliya hadda ku eeg waa arrin adduunka dhan wix cusub ba caalamkaa jeqa- eh, jecel ma maqli jirtay Een, waa wax cusub oo joogta ah wayna sii soconaysa laakiin halka dhabta ah wuxuu yahay soomaali haddaan nahay een waxaa halkana keenay waddankan maraykanka aan usoo qaxnay waxaa weeye colaadii iyo dhibkii soomaalidu ay isku geysatay Een, saameyntana waxay aada u saameysaa ma- inta badan waa dhalinyaradii iyo carruurtii waxa ishaystana waa dadkii waaweynaa soomaalida hadda waxa walaalaha ay ka sheegaan isku duubnaanta een, waa inay ogaadaan soomaali isku duuban lama helayo xaqiiqda marka laga hadlo runta waa in la isku sheego sababtoo qofka hadda kule ha la isku duubnaado ha la israaco ee weliba dadka weyne somaa soomaalida ah way dadka horboodaya dadkii kalena waxa meesha ku baaba'ayna waxaa la yidhi meeshii laba muroodi isku dagaalaan ee, cawskaa ku baaba'a waa dhalinyaradaas iyo maatada waayo waxa meesha ku baaba'a waxaa loo dalin yahay maanta shalay u dambeysay wiil dhalinyaro ah ayaa aeroboortka laga qabtay isagoo ka- inuu ka dhoofo rabo Ee, ee, magaalada minneapolis waxayna u maleeyaan inta badan dhalinyarada baxda ee la duufsado inay yihiin dhalinyarada iskuullada ka haray ama ku jira gaangska iyo waxaas ma aha dhalinyarada inta badan baxday marka la fiiriyo waa dhalinyaro waxbarashada ku ficnaa een, diinta ku ficnaa waalidkood u haysteen een, een, caruur ay u koriyeen si saxda ahayd marka xalku wuxuu ku jiraa bulshadu inay iyadu ay aragto waddankan meelna loogama socdo maraykan carruurta aan ku korsanayno waa in xaqiiqda dhabta ah waddankan een, dowlad iyo dad ku korinaya carruurtaada ma jiro waalidku waa inay ogaadaan qof walba Wa- isaga waaye.
carruurtiisa uu mas-uul uu ka yahay een, anagu aan mas-uul ka nahay laakiin qofka isle anigu dhakhtar baa nahay ama wadaad baa nahay ama waxbaan bartay oo dhalinyaraan la shaqeeyaa arrintan aniga ima soo saameynaysa waa been arrintan aad baad soomaalida dhan mahadsantahay.
ayay Aad baad saameynaysaa mahadsantahay.
meel kasta ay joogaan marka xalku wuxuu ku jiraa een, waan waan jeclahay arrintan wada shaqaynta ah in la wada shaqeeyo laakiin wax suurtagal ah ma ah maalin kasta ayaanan arkaa sababtoo ah qof walba tiiso ayuu ka fikirayaa danta guud haddii laiskugu yimaado oo la arko wax soomaalinimo keliya ma ahe muslimnimo noo saameynaysa arrintan inay tahay markaasaa xal loo loo heli karaa arrintan aad baad umahadsantahay hadal waxaa siinaya sheekh cabdiraxmaan shariif arrinta xuseen warsame uu ka dhawaajiyey inay bulshadu aysan wada shaqaynin culimmada iyo weliba hogaamiyaasha bulshada nin walba uu dantiisa iyo maaragtay iskiisa u shaqaysto maxaa see wax u jiraan waxay ila tahay marka hore eh, semaal in yar ku noqon arrinta ah yaa ku haya eh, boqor cabdalle iyo kuwait iyo aniga ma rabo dadka muslimiinta ah inay cid kala eedeeyaan haddaan inagu waajibkeeni kasoo bixi weyno Eh, waxaa meesha ku haya shucab shucuubta laftooda ayaan awood u yeelan weyda inay iska ridaan oo iska tuuraan dunidu waxaa loo baahan yahay dadku inay dhiig huraan oo si saxa oo aan loo loo bedelo takyiiru u yimaado marka waxay ila tahay ma aha oo keliya eh, waddamada waaweyn inay meesha ku hayaan eh, inagii lafteenii baan weli u bislayn inaan fahamno xorriyadda iyo qiimaha ay leedahay si ay nimankanu meesha uga tagaan taas waa qayb weeye Eh, qaybta labaad waxa weeye dadku ma isku du ina isku dubnaa ma loo baahan shako kuma jiro laakiin waxaan rabaa isku dubnida inaan loo fahmin inaan isku wada caqli noqono waan kala caqli duwannahay waan kala cilmi duwannahay waan kala aragti duwannahay inagoo saas tahay dan guud baa inaga wada dhexaynaysa dantii guud ma wada ilaalinaa waa wax lagama maarmaana in la wada ilaaliyo Eh, aniga kuma wada waafaqsan inta la celinayo ah bulshadu inaysan danta guud ka fikirin danta guud hadda intaas qof baa ka fikirta intaas qof baa u taagan Eh, dhalinyarada qeybaa u taagan culimada qeybaa u taagan aqoonyahanka qeybaa u taagan hooyooyinka qeybaa u taagan bulshadana waa sidaasoo bulsho walba danta guud kama wada shaqeysa qeybaa u taagan oo ka shaqeeya marka waxay la tahay bulshadu dad wanaagsan oo badan bay leedahay bulshada soomaaliyeed oo wanaaga ka shaqeeya dadka wanaaga ka shaqeeya aan taageerno dadka wanaaga ka shaqeeya aan la shaqeyno danta guud iyo maslaxada guudna aan wada ilaalino taas waa iyaduna qayb labaad weeyaan weeyaan qaybta saddexaad ee muhimkan ku daray waxa xalku muxuu yahay xalku waxaa muhiima in la noqdo ay dadku fahmaan waxaan ahay muslim maraykana oo wadanka ku nool baan ahay sidaa darteed waxaan doonayaa anigoo diinteeda ku faanaya anigoo midnimadeeda ku faanaya inaan haddana aan xidhiir la sameeyo hadday noqoto hay-aadka nabadgelyada hadday noqoto bulshada qaybaheeda kala duwan oo anigu aan idhaahdo anigu waxaan ahay muslim maraykana waxaan doonayaa oo kale inaan u dhaqano ninkaas jooga soomaaliya waxa uu soo soo sheegay aniga insi gooni la iigu eedeeyo anigu adaan kaala mid ahay haddana waxaad arki kartaan cadaladani markay soo yeedhay bulshadu intayna inayna wada xumayn inta qof soo jeedaysay ee raadinaysay ee tegaysay ee dadaal samaynaysay ee xataa la xiriir iyo magaalooyin kaleeto waxma idin soo gaaraysa maxaa idinku dhacay noo soo sheega waxaan idinla qaban karno inta dad eshiraysa dhalinyaro muxuu weli gabdhaba xataa qaarkood ay dariiqyada marayeen iyagoo odhanaya annaga waxaan nahay dad soomaaliyeed oo muslimiina marka bulshada in badan baa wanaagga ka shaqaynaysa waxay ila tahay haddaan yaro badin negativeka bulshadu way xun tahay way xun tahay negativkaan ugu badanaya marka qayb badan oo wanaagsan baan leenahay wax badan oo xunna wuu jiraa marka inta wanaagsanna aan taageerno inta xunna sidii loo yarayn lahaa ma loo qaban lahaa aan ka shaqayno sidaasaan dhihi lahaa aniga aad baad umaadsan haarun wax yar ma ku dari karaa wax yar haye xus xuseen warsame weli ma qanacsanayd baan malaynayaa xuseen warsame ha maya waxaan ku dari lahaa jas inaan isxasuusino taariikhdu adduunka markaan dib u eegno waxayna baraysaa bini aadanka caqligu waa nagu wada jiraa laakiin caqligu markaas aad fakeraysid waxaa laga yaabaa boqolkiiba eighty ama ninety percent dadkaad ay ujeeda inuu ka wada maqan yahay taasi waxay sababtaa marka adduunka inay dadka marka haddii dowladnimo noqoto ee xagga diinta noqoto hadday waxbarasho noqoto dad yar oo kooban inay wax inay taliyaan maxaad ka wadaa si toosa wabaar waxaan ka wadaa waxa weeye shiikha waxaan rabaa inaan ku booriyo inuu garto bosishinka uu joogo iyo dadka tirada laga u imaanhayo inuu ka faa'iidaysto inuuna inuuna saas u hadlin oo shiikhu uu leadershipka iyo uu hoggaanka qabto ratiga inuu hoggaanka qabto oo wax fiican u sheego oo shiikha kale u tago oo yidhaahdo arrin baan haysatee see yeelaa soomaaliya waa qabsantahay maxaan ka samaynaa waxaan al-shabaab kala sheegayo maxasee see waxaan u wajahay sheekh cabdiraxmaan meesha ka maqan taha
wax wax yar iisug wax yar sheekh sheekh cabdiraxmaan activistigu inay saa sameeyaan weeye bahashu waxay u baahan tahay inaan inta la isku yimaado real hoggaanka runtaa dadka mudan loo dhiibo oo aana noqon o kaasi waa ree hebele marka dhaqaaqo le laba qaalo ree hebele ree hebel baa soo garanaya wuxuu hadal kushii wax noocaas oo fosh ana aan ogahay that which is really which is waxa aan dhulka u maalo Wa- waayo waqti waayo waqti wa- waayo waqtigaan stuudiga ugu talagala waan dhaafnay laakiin jawaab deg dega ayaan ku siinayaa sheekh cabdiraxmaan adiga kugu socotay hadal hadalka adiga kugu aniga socotay raba sheekh cabdiraxmaan inaan ka jawaabin inaan aan aan ku dhaho siduu sheekhu sheegay dad badan oo wanaagsan oo arrintan maalin kasta ka shaqeeyaa jira walaalkay xuseen inaan fahansiiyaan rabaa dad badan oo iyaga isxilqaamay oo maalin kasta sheekh cabdiraxmaan ka mid yahay oo culimmadu ka mid yihiin annagoo laba iyo toban qof aan waxaan tagnay mall mall of america laftigiisa dadka laga cabsiinayay inaan ganacsiga aan taageerno aan kasoo qadayno annagaa isxilqaanay ma fahan dad badan oo wanaag sameeyaa jira har may iyo habeen walaal ma diidin inta kulan aan ku kulano waa waxaa si fiican waxaas anigu waxaad soodo hundred percent waa taageertaa. Waa ku jirtaa, mana furi ma jiraan laakiin waxaan u xuseen oo kaadi xuseen waxay ukaadi cabdiraxmaan oo dhammayso soo koob marka marka haarunow afar iyo labaatan saac waxaanu heegan unahay u taagannahay bulshadaas sidii loo badbaadin lahaa loo wacyigelin lahaa dhalinyaradaas waalidkood waxa ugu muhiimsan waa dadka kale aan la degannahay aqoon badan nooma laha nama yaqaanaan laakiin inta aan kulan la yeelano afar labaatan saac si ay u ogaadaan war annagu dad maraykanaan nahay dad waddankan waxaana keenin waa amni darro waxaan ka soo cararnay waxaan nahay dad cashuur la baxa waddankii ka shaqaysta amni jecel manihin dad idinka ma aragtay weerar idinku ah laakiin dad waxaan nahay saasay tahay xuquuq ayaan leenahay waayo aad baad maadsantahay haarun mukhtaar weeye mukhtaar maxaad ku daraysaa intaadan sheekhas Een, aniga waxaan ku dari lahaa horta een, dhaleecaynta iyo eedda waynu wada leenahay baan qabaa Een, haddaan cabdiraxmaan hadalkiisa hadda waxa laga koodgaraya waxaa weeye way jiraan dad wanaagsan ama imaamya ha noqdeen ama shakhsiyaad ha oo isxil qaadama laakiin qaabkee bay u shaqeeyaan ayaa su-aashu ay tahay ma community baad matalaan ma masaajiday matalaan ma aqoon-yahanin bay matalaan waxaan waxaan jeclaan dadka lahaa ku wax- habboonaa ma mukhtaar yihiin.
waxaan jeclaan lahaa Ja.
waxaan rabaa su-aal haddaad hayso toos inaad u weydiiso sheekh cabdiraxmaan si uu aadna kaaga jawaabo may maya aniga su-aal ma weydiinaya aragtidaydii baan dhahaa inaan ku koobo oo dhaho sheekha anigu waxa ku- gooni ku ah ma qabo waxaan qabaa ee, doodeena inay noqoto mas-uuliyadda inaa wada saaran dadka inoo istaagay anuma eedeynayo laakiin waxaa la rabaa inay institutions ay sameeyaan ay ku midaysan yihiin oo community soomaaliyeed oo jira oo macquula uu jiro oo daladahan hadda Marka, ha- soomaalida ee ha- masaajidada ha- ha- ku midaysan oo waxqabada uu jiro aqoon-yahaninta la mideeyo aniga waxaan dhaliilsanahay individual iska socda oo kuba meel iska taxeeyay bulshada soomaaliya waxba kuma soo korinayo waxbana ma matalay waxbana ma qaban karo laakiin unitiga ayaa muhiima unitigu hadduusan jirinna waa waxba ma qabsamayaan waa in midnimada laga shaqeeyo taa micnaheedu ma aha inagu inaan ka wada shaqeynay waa gartay laakiin mukhtaar mukhtaar markaan ka hadlayno midnimada macnaheedu ma waxa weeyaan adu haddaad ururada shaqaynaya aanad ku jirin wax loo dhan yahay maaha danahaaga miyaad ka dhex arki karin ururada hadda jira iyo dadka shaqaynaya maya anu- a- anigu haddii lai shaqeynayo dee qofkii inuu daawadayo wax ka fiican ma- ma ji- ma jirto laakiin shaqo mu- muuqata oo qabsoomaysa hadday jiri lahayd dhibka hadda soomaalida haysatay maba jirinba waxaan dhaliilayaa yani hawsha jirta ee taagani dadkaasu ama dadka yani tayadooda ayaa liita ama wax inta la isugu yimid maxaynu qabanaa la yidhi oo roolka iyadaa waxaa iskale imaamyada iyo waxaa iskale dadka ee odayaasha dhaqanka iyo waxaa iskale communitiyada waa gartay sheekh Dhalinyaro- cabdiraxmaan shariif Aa, imaamiyadu imaam- ka mid imaam- mukhtaar waxay imaam- yidhi su- imaam- imaam- su- su-aashu waxa weeyaan waxaad waxaad eedayseen dadka bulshada hogaaminaya sheekh cabdiraxmaan shariif see aad u fahamtay jawaabtaada Eh, bismillah ani waxay ila tahay aan sidaan udhiga marka wax yar Eh, aad baad waad mahadsantihiin mukhtaar cabdiraxmaan iyo d- doctor xuseen idinkoo dhan waxay ila tahay aniga waxaan waktigaa ugu yar laakiin arrinta unitiga lagu celcelinayo ayaa inaga khaldan haddaan doonayna inaan isku wada mid iskusi u labisano iskusi u fikirno iskusi u hadalno isku wax wada doonno midnimo ma noqon karto midnimada waxa weeye waan kala caqli duwannahay waan kala cilmi duwannahay waan kala garasho duwannahay waan kala maslaxad duwanaan karnaa mararka qaarkood oo oo khaaska laakiin dan guud baa inaga dhexaysa dantii guud ma ka wada shaqeyn karnaa waan ka wada shaqayn karnaa mustawihii la rabay ma gaadhsiisannahay maya ma gaadhsiisin dad ka shaqeeyaa ma jiraan haa way jiraan Eh, laakiin dhibka aniga aan ii muuqdaa waxa weeye hadday soddon masaajid isu yimaadaan oo anu aan ka maqanahay haddaan anigu eedeeyo masaajida anaa khaladka iskale maxaa jira waxaan u baahannahay marka eh, dad wada badan oo shaqaynayaa jira tusaale ahaan hadda markii ay arrintu dhacdo hal mar dadka laiskuma wada yeeli karo markaan leenahay soddon masaajid iyo shan iyo toban organisation oo social service sameeya hal mar looma wada yeeli karo laakiin hadday in isu timaado ay tidhaahdo war dhibkan ayna haystaan maxaan qabanaa xaggeen u dhaqaaqnaa seen yeelnaa intaasna waa la sameeyey dad baa isxil qaama oo mall of america taga shaqa fiican bay qabteen kuwa isla maalinkii marka media arrinta la soo geliyey isla subaxii shiray haddana habeenkii dambe isu keena dad ka badan labaatan organisation oo soomaali ah oo yidhi war maxaan samaynaa shaqo fiican bay qabteen Eh, kuwa muxuu ahaa hadda weli wada oo abaabulkii wada marka aniga waxay ila tahay unitiga laftiisa qaabkaan u doonayna oo hadda inteena xataa oo dadka waxgaradka ka mida ayaaban fahamsanaynba unitigu wuxuu yahay waxaan rabaa waan kala inaan- waan kala duwannahay inaan- waan kala caqli duwannahay waan kala garasho duwannahay laakiin dadaal fara badan ayaa jira meeshii la rabay ma gaadhsiisnin ma gaadhsiisnin wax badan baa inaga dhiman wax badan baan doonaynaa Eh, eedda yaa iska leh waxay ila tahay qof soomaaliyeed oo eedda ka baxsanaan karaa ma jiro mutacalimku qayb buu ku leeyahay eedda waay wadaadku waxay yidhi waa waxay yidhi subaarka mutacalimku qayb ku shakhsan leeyahay eedda. dhalinyaradu qayb bay ku leedahay eedda Eh, siyaasiyiintu qayb bay ku leeyihiin eedda Ma- yaa eedda le waa bulsho burburtay oo weli trustiga iyo inay is aamintaa wakti u baahan wey seen waxay naga dhiman u dhamaystirnaa isweydiino waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america barnaamijkaaad dhegaysanaysaana waa faaqidaada toddobaadka doodda waynu sii wadi doonaa balse marka hore aynu wada dhegaysanno aragtida dhegaystayaashayada qaarkood ay ka qabaan hanjabaadda ururka al-shabaab aamino maxamed cabdi hanjabaadda ee shabaab hanjabeen waxaan u arkaa aniga mid suurtagal ah boqolkiiba siddeetan sababtu waxay tahay al-shabaab ma ahan wax meel ku xiran ma ahan afraad yaryar oo meelo meelo kaliya joogo waa silsilad weyn oo isku xiran oo loogu talagalay adduunka oo dhan inay burburiyaan oo meel kasta ay geli karaan waadu wax qarsoon waxaan aaminsanahay xataa aniga inay dowladaha iyo boliiska iyo kulli ay shaqeeyaan marka in layska ilaaliyo meelaha ay hadda u hanjabeen qof kasta oo soomaali ah wax shabaabaa loo maxay ahay tood loo malaynaya marka dadka ugu badan oo dhibku kasoo gaaraya ayadoon xataa dhibkii dhicinin dadka ugu badan oo dhibku kasoo gaaraya waa soomaali haddii dhibku dhacana ummadii meesha joogtay la mid yihiin marka soomaalida mar kasta waa hal nin gurane dheelmay dhanna uma fiyoobo abshir maxamed aadan baa layidhi waa suurtagal in ay weeraraan shabaabku waxba weyn ma aha laakiin sidii westigeed looma weerari karo ammaanka iyo hay-adaha ammaanka iyo qarabka digniinta iyo waxyaabo badan baa ka horeeya laakiin lama beensanan karo ee, mana mala- mana la fududaysan karo in ay weerari karaan iyo in kale layskuma hayo oo ay weerari karaan ururka al-shabaab la yidhaahdo hanjabaadda ay u fidisay U- united states of america iyo yurub iyo australia dhibaato weyn ayay ka soo gaaraysaa jaaliyadda soomaaliyeed maxaa dhacay ee kuwo kale oo iyaguna mutadarifiina oo xag jira ayaa ku nool oo oo maxaa la yidhahdaa aan muslin ahayn oo qaboy ur u gubo ayaa soomaalida loo weersanayaa Eh, laakiin wax kastaba ha ahaatee waa in feejignaantooda ay kor u qaadaan iyaga laftoodu oo shacbiga soomaaliyeed ee ku dhaqan jaaniyadiisu ay ay ku dhaqan tahay dhulka yurub iyo amerika waa inay feejignaantooda kor u qaadaan kuwa kaleda joogaan la mida dhammaantood ha u qaadeen kor feejignaantooda iyo siday u hortogi lahaayeen khatar la- eh, ka dhexdhacda ayaga iyo iyo dadka ay la magacay waa daahir maxamed dirshe Een, waxaan u arkaa shabaada ururka al-shabaab ay u u jeediyeen dalalka reer galbeedka sida maraykanka iyo kanada iyo ingiriiska in ay tahay arrin suurtagala oo boqolkiiba boqol ay suurtagal tahay inay arrintaa fuliyaan waayo waa dad u tababaran xirfadooduna ay tahay inay meel allaalay meeshay rabaan qaraxyo ka geystaan marka amerika iyo yurub iyo cid walbana way rumaysatay hanshabaadaas aniguna waxaan rumaysnahay inay dhibaato u geysan karaan boqolkiiba boqol ummadda soomaaliyeed oo yurub iyo maraykan ku dhaqan waxaa la gudboon in ay cambaareeyaan waxyaabaha noocaas oo kale ah laakiin shabaab cid u naxaysa male ayagun cid u naxayaan ma leh maba dhacdin horena uma dhicin inay cid u naxaan ayagana cid u naxaysa lama arko mararka ummadda soomaaliyeed oo yurub iyo maraykan degan waxaa ugu sugan dhibaataa ugu sugan dhibaatadaas ugu suganna waxay ka qaban karaan ima muuqata aniga hadda inay cambaareeyaan unbay ku ekaanaysa sida caalamku cambaareeya weerarka uu ku baaqay al-shabaab inay ku qaadayaan suuqyada adduunka waa wax dhici kara waayo waxaa waaye meelaysan joogin bale nimankan alqaacida waxaa waaye waa argagixiso caalami ah maraykanka iyo ingiriiska waxaan u sheegaya inaysan fududaysan arrinta uu shabaab ku baaqay waayo shabaabkan iyo argagixisadan meelaysan adduunka jooginba male intay xamar ka tagaan maraykan ma soo qarxinayaan waa iyagayba la joogaanba waa la shaqaystaan waa la nool yihiin waa isku dhex jiraan dadka marka waa wax dhici kara inay weerari karaanba intaasi haddii aynu uga gudubno aragtida dhegaystayaasha waxaa barnaamijka ka qayb gelaya sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarul hijra cabdiraxmaan mukhtaar doctor xuseen warsame cigaal iyo mukhtaar yuusuf oo iyagu ka mid ah aqoon-yahanada gobolka minnesota ee soomaalida barnaamijku waa dheeraade waxaan rabaa la- hal su-aal oo iyo hal jawaaba inaan kusoo koobo mukhtaar yuusuf waxaan rabaa si guud oo inaad u hadlin ee wax is- Ah, wax gaar oo khaasa haddaad hayso inaad soo bandhigto soona jeediso hadday su-aal tahay xataa aniga u- waxay la tahay horta een, aad kuma ridin eh, culimmada eh, sheekh cabdiraxmaan iyo culimmada iyo aqoonyahaninta layn ku jira iyo communitiga soomaaliya isxilqaamay intuba way ku ammaanan yihiin eh, hadalkaygu fahamkiisu saa ma ahayn waxaan ka wadina ma ahayn waxa aan leeyahay waxaa weeye shaqada socota minnesota ee enough ah Een, aniga interest gooni oon ka leeyahay soomaaliya aysan lahayn ma jiro ama shakhsiyaad kale Eh, tallaabo fiican bay sheekh cabdiraxmaan sameeyeen inta aan ka warhayo oo midnimada yacni eh, masaajidadu ay sameeyeen ee dalladaha ay sameeyeen waa tallaabooyin step fiican weeyaan anigu waxaan qabaa in imaamyadu inay rool leeyihiin ee communitiga soomaaliduna rool leeyihiin aqoon-yahaniintu rool ay leeyihiin waalidku rool leeyihiin anigu waxaan isleeyahay wax yacni unified ah oo ay ku midaysan yihiin inooma abuura haddaynu isdhalilana waxaa weeye ee, hawshii aan rabnay inooma habaysna weeyaane micnaheedu ma aha cid gooni ahoo nin eh, mall of america tegay baa dhaliilan ma ay aha waxaa weeye still waxaa jira ee, godad banaan baa jira still waxaa jira maaragtay isku xidhnaan waan fiicannahay ee, runtii shar wax kuma keene ee, kh- ee, khayr wax kuma keene shar wax waaye hore weeye waaye aad baad Haddii mahadsan tahay aynu marka wada iisug marka fiicannahay, dee dhib weyna ma jirin. aniga waxay la tahay iisug inaynu marka u baahan nahay in eh, isdhigashadaani waata ina baabi'isay ee, eed kastaa laynagu durtuurayo Een, runtii aynu wax kastoo ceeba oo ama marayg ka jirta ama dunida ka jirta dusha aan ka waxaysan waan fiican nahay iyo anaa taagan iyo anaa matalay ummadii waxaynu u baahan nahay in sidan si ka fiican ama ka duwan aynu u fakshan garayno haddaynu u baahan nahay inaynu dhibaatada ina haysataa aan ka gudubno sidii waa sidee sida sida ka fiican waa sidee bal bal sheeg laba waxaan u qodob ka baahanahay sheeg ku- dad soomaalida communitiyada north america ku noolay eh, jewish community baa kamid a waxaa kamid a eh, Mo- mong baa kamid a eh, yani intaas community baa jira east african community eh, ma aha waa communitiyada markaan ka hadlayay eh, ugu yani all ground maya of parties si aa laga si ka fiican baa tiri sida ka fiican ay tahay in loo sida ka shaqeeyo fiican ayaa waxa- raba inaan soo waa inuu jeediso jiro guddi aqoon-yahanin waa inay jiraan guddi waalid inuu jiro guddi imaamyadu hadda wayba dhisan yihiin iyagu way bilow weeyaan fiican bay ku jiraan ee waxay u baahan nahay oo kale inaan helo ee guddiga communitiga oo effective ah oo ka turjumaya oo elderska inay roolkooda ay qaataan waaye aad baad mahadsan Yolo- tahay aad baad Ayaan mahadsan qabaan ugu tahay iisug marka Xus- xuseen warsame hadal baa ku ku dhiman waxaa ii dhiman walaalle waxa weeye boog qof qofku haddii meel maaragta boog uga dhacdo oo malax ku abuuray kasoo qaad malaxdaa waxaa ku jidhaa bowladaada hoosteeda ilaaba hasha malaxda inta midi la geliyo la dilaaciyo malaxda meesha laga saaro ma ma garanaysid waxaan generaalkii aan iska dayn waxaan waxaan rogeyn wiilka ninka walaalkay hadalka hadda ugu dambeeya magaciisa igu socda walaal magaca mukhtaar mukhtaar mukhtaar ha mukhtaar wuxuu sheegahaya absolutely sidii loo rabay buu sheegay wuxuu sheegahayaa boqol iyo afartan ururaa jira mid waliba goonidiisa u socdo mid waliba personality ay iska gooniya hadduu raba wato kan kale uu ku eryahayo waayo uusan t v-ga berri iska arkayn waxa war waxaa jirsho qaar noloshooda ay halkaa ku jirto iyo inay meelaha ka dhuqdhuqeeyaan oo ay wax ka helhelaan wuxuu waa beriyi waa sheeko dheer weeye cidna ma aayayo waxaa laga hadlayaa meesha waxaa weeye war problemkeenu ka la fariistay oo dad caqli leh fariisteen war horta problemku muxuu yahay in laiswey ko problemka markaad qeexdid xalku waa sahlan yahay haddaa rabta xalka yaadan gaarin laakiin xalkii meeshuu kaaga hilaacayo waad ujeeda halkaasaa aad arrinta walaalkay sheegay oo uu leeyahay waxaan tagnay mall america waa good laakiin that's not the solution anigu dad kale inaan raalli geliyo solution ma aha solutionku waxa weeye anigu horta marka hore inaan qeexanayo waxaan rabana ay ii qeexan yihiin dadka markaa inta u tago oo dawladda u tago aan u sheegtaa waxaan rabo anoo unity ah laakiin markaan dawladdu maanta u tago haddii cali iyo faarix iyo saalic iga hoos hadlaan oo ay iga ag ordaan oo haddana mid kale xagga laga waay waayo waad mahadsan tahay marka waayo waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay wax yariisi marka waan soo gabagabaynaya cabdiraxmaan mukhtaar si kooban horta walaalahay way mahadsan yihiin waana hadalka wada hadalka noocan oo kalea waa waxay soomaalida u baahan tahay oo xaqiiqda dhabta ah in sidan oo kale loo wada hadlo si daacada arrimihii looga wada hadlo loo qeexo laakiin halka midda meesha taalla ee inta badan dhibka soomaalida haysta wuxuu yahay walaalow waxa wanaagga iyo dadka wanaagga samaynaya soomaalidu ma jecla inta badan waxay jecel yihiin wax kasta oo la sameeyo inay eed sheegaan waxay jecel no no hadalkaasi waa xooga saaraan sorry daa hadalka noocaasi soomaalida okay bulshada anagu waxba soomaaliyeed rumayn walaal riyaal waxay rumayn ma joogaan lihin wadankan waxaan waxaan labaatan- kusoo jiray since two thousand two labaatan soomaali ayay arrimeheeda ka please sorry Soomaalidu waxay- wadankan waxay joogtaa labaatan sano.
marka xuseen xuseen wax yar ha dhammaysto cabdiraxmaan mukhtaar wadankan soo koob Soomaalidu cabdiraxmaan labaatan sano ayay joogtaa dadka hadda inta ugu badan marka laga reebo dadkii hore aqoon-yahaninta ama siyaabo kale usii deganaa horumarka iyo wanaagga ay sameeyeen iyo waxqabadka ay qabsadeen iyo isku duunaantooda dhaliilo badan run way way jiraan laakiin wax dad badan oo dhexda u xirtay arrimaha wanaagga ka taliya ayaa jira anigu ma rabo inaan dad laakiin tusaale yar arrintii xawaaladaha laga hadlay dad dhexda u xirtaa jira mar walba laakiin qofka waxa aan u sheegaya walaalkay mukhtaar iyo xuseen haddadan aan hadlayno jimcaha waxaa la rabaa in la qabto kulan arrimaha looga hadlayo anigaa ku martiqaaday inay yimaadaan oo talooyinka ay sheegayaan sida saxda ah inay kaalintooda ka ciyaaraan laakiin dadka wanaagga wada ee culimmada u horeyso dhalinyarada u horeyso aqoon-yahaniinta u horeeyaan waalidka ku jiraan ee labaatankaa sano aan meesha deganeyn run weeye dadku iska wada mid maaha iska wada aragti maaha laakiin macnaheedu ma aha e- en sida jaaliyadaha kale ee naga soo horreeyay a- ama moonka ama dadka kale hal jaaliyad aan lahaano heerkaas weli ma aanan gaarin waana meesha Ya.
aan hiigsanayno annagaana Ya.
ku wada farxi lahayd diyaarna u ahaa arrintaas Waay, haruun waay.
hal mar aan ku noqda halkaas waayo fadlan soo koob Eh, waan soo koobaya ani waxay ila tahay eh, walaalayaal waxaan u baahannahay aniga dhaliisha dadka ugu badan xaqiiqatan aqbala soo jeediyaan kamid ahay waan aad baan idinku farxayaa inaan isdhaliilo eh, taas waa muhim waxaa lagu celceliyay masalan tusaale ahaan jewish community jewish communitygu intay wadanka joogeen iyo intaan joogna way kala duwan tahay maca daalika ay sidaa tahay eh, wax mideeya ma jiro oon yuhudnimada ka ahayn ama aan aan identityga ka ahayn waxay leeyihiin intaasoo sanigaag oo kala duwan bay leeyihiin intaasoo social service agency oo kala duwan bay leeyihiin Eh, taas waa mid monga laftiisa oo lagu celceliyay jaaliyad midaysan oo mong la yidhahdaa ma jirto waxay leeyihiin intaas organization oo mong oo kala duwan baa jirta aniga marka mushkilada aan dareemaya waxa weeye ama ha noqdo qofku sheekh ama ha noqdo mutacalim hadduu isagu iska dhex arki waayo meesha looma dhanna ani marka waxaan doonayaa taas lafteeda jira ah intaan iska dayno mushkilo way jirtaa shaki kuma jiro meeshaan rabna maynaa gaadhin shaki kuma jiro waddan soo burburay baan nahay iyo jaali iyo ummadna soo waddan xad amanihin community soo qaxay waddanna burburay baynu nahay Eh, wax fara badan baa inaga burbursanaan doona inaga khaldanaan doona laakiin marka la fiiriyo meeshaan ka soo bilownay iyo meeshaan joogno wax badan oo wanaagsan baa inoo dhisan wax badan oo inaga khaldanna way jiraan waxaan rabaa marka waxa wanaagsanna aan wax ku darno waxa aan wanaagsanayna si loo sixi lahaa aan isku dayno inaynu samayno Eh, dhaliishuna micnaheedu ma aha in la diidayo laakiin waxaan rabaa iyada lafteedu inay noqoto dhaliil oo ah eh, point one two three four ama inaan abbaarno dhaliisha lafteeda ani marka waxay leedahay horta inaan sidaa u dhigno Eh, Waayo.
eh, taas waa qayb weeyaan Waayo, soo markii laga soo tago eh, bulshadu waan waan isa soo laynay waan soo dagaalanay waan burbursannahay waan kala qaybsannahay intuba way jirtaa inta iyadoo jirta wax ma la- wax ma la wada qabsadaa ha dadkii isu yimid xaale oo kale oo xawaaladaha ka hadlayay oo la huba inay labaatan organisation ka badnaayeen tusaale ahaan oo u wada da- u wada ordaya dantaas isku qabiil lamaha isgobol kama soo jeedaan marka aniga waxay ila tahay wax fiican baan u soconnaaye inta wanaagsanna aan wax ku darno inta dhaliisha ana si loo baabiin laha ama loo yareyn lahaan ka shaqayno
intaasi waxaa ku dhan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaan u mahad celinayaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarulhijra cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mid ah hogaamiyaasha dhallinyarada soomaalida ee gobolka minnesota doctor xuseen warsame cigaal iyo mukhtaar yuusuf oo iyaguna ka mid ah aqoon-yahanada gobolka minnesota ee soomaalida dhammaantood waxay ku sugan yihiin gobolka minnesota inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa anigoo idin leh nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii faaqidaada toddobaadka haaruun macruuf ayaa nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington inagoo gabagabadii idaacadeena kusii socona xuseen barrow dhinacayga fadhiyaan ka codsado bal inuu noo dulmaro qodobada wararka caalamka ugu waaweyn mahadsanid falastiin ergeyga gaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicholas kay ayaa soo dhoweeyey sii deynta afar ka mid a shaqaalaha markabka f v brantley shaqaalahan ayaa la sii daayey shan iyo labaatankii bisha waxaana la afduubtay siddeed iyo tobankii bishii abril sanadkii labadii kun iyo tobankii waana muddadii ugu dheereed ee ay burcadbadeed soomaaliyeed afduub u haystaan shaqaale markab shaqaalahan afarta ah ee lasii daayay ayaa dhammaantood u dhashay dalka tailand waxaana kooxdii haysatay ay ku wareejiyeen mas-uuliyiinta maamulka galmudug ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicholas kay ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa waxa uu ku sheegay inuu ku faraxsan yahay in la haystayaashaasi ugu muddada dheeraa la sii daayo ergeyga qaramada midoobey ayaa dhinaca kale waxa uu ku baaqay in la sii daayo lahaystayaal kale oo tiradoodu ay tahay lix iyo labaatan qof oo saarnaa markab kaleh oo lagu magacaabo f v naham madaxweynaha ukraine petro poroshenko ayaa sheegay in ciidamada dalkiisu ay diyaar u yihiin inay hubkooda culus kala soo baxaan bariga ukraine hase haatee waxa uu tilmaamay in jabhadaha gacansaar kale leh ruushku aanay weli u hogaansamin xabad joojinta labada dhinac la dhex dhigay horaantii bishan ciidamada ukraine ayaa bilaabay inay hubkooda artilariga culus ay kala soo baxaan aagga hore ee dagaalka gaar ahaan magaalada deblatsiva tallaabadan ayaa timid iyadoo ay korka kala socdaan goobjoogayaal ka socda midooda yurub oo korka ka ilaalinaya xabad joojinta dhex martay ciidamada ukraine iyo mucaaradka taageersan ruushka markana xuseen haddaanu u gudubno dhinacii kaalimaha suugaanta
codkaasi fanaanka maxamed salebaan tubaac ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa falastiin axmed iimaan iyo anigoo xuseen barre iyo dhammaan v o a odinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.